habeen wanaagsan dhegaystayaal ramadaan wanaagsan kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa habeen jimco ah afariyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegi doono xanuunka coronavirus iyo somalilan sida ay biniaadmiga ula dhaqanto garan mayno siday cimilada iyo beecadda ula dhaqanto garan mayno iminkaynu wax badan ka baranaynaa runtii waxa weeye dee marka aafa timaado ama dhibaato timaado ama yacni xitaa nimca timaado roobkaasi da'aya qof waliba siduu ahaa iyo xaaladdu ku jiraba ugu imanaya saamaynta ba'ane runtii caabuqa covid uu keenay dhaqaal ahaan haddii si guud aynu eegno somalilan waxaa la odhan karaa dhaqaalihii danyarta ayaa saamayn ba'an ay ku timid waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelannay dhakhtar ka howlgala kenya oo wax ku soo bartay magaalada wuhan ee dalka shiinaha oo ah halkii cudurka coronavirus oo ka soo bilowday talaalka hadeertaan dowlado badan tartan ugu jiro dowladda australia america china jaban u k laakiin hadeertaan waxaa ugu horeeya dowladda maraykanka oo hadeertaan face trea gashay chinana sidoo kale iyo jabanna face two ay ku jiraan haddii laysdhaho waa lasoo dhaqsaday waxaa laga yaabaa in laba sano kadib la helo dalaalka wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inuu akhriso zaare cabdi axmed
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa u ogolaaday guddoomiyaha gobolka georgia in gobolkiisa uu dib u furi karo goobaha ganacsiga in la siiyo ogolaanshiyaha guddoomiyaha gobolka bren kemty ayaa imaanaya iyada oo kulamo ay wada qaateen qaar ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa dib in loo furo la ogolaaday goobaha timaha lagu qurxiyo jimicsiga iyo sidoo kaleeto xarumaha ciyaaraha caruurta ogolaanshiyahaasi wuxuu imaanayaa xataa iyada oo qaybaha isbitaalaadka gurmadka degdega ah ee dalka maraykanka qaarkood ay buuxdhaafeen dad uu soo ridanayo weli xanuunka coronavirus waxaa muuqata jahwareer badan dunidu inay ka taagan tahay qorshaha dib looga saarayo dalalka bandowga ay kusoo rogeen madaxda caalamka iskoolada qaarkood ayaa in dib loo furo laga fakarayaa wakhtigan halka kuwo kaleetana ay xiran yihiin waxaa dalalka qaarkood ay dabciyeen shuruudaha weji xirashada halka kuwo kaleetona weli ay adag tahay ilmaha ayaa waxay tegayaan iskoolada dalka sweden halka sbainna aanan loo ogolaynba bannaanka inay istaagaan dalka faransiiska wadamo uu ka mid yahay waxay ka fakarayaan in ilmaha bannaanka la geyn karo iyo in ay weli xilligaasi adag tahay iyadoo austrina ay dib u furi doonto iskoolada maalinta jimcaha ay soo socota madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa khamiistii wuxuu u sheegay wariyaasha warqabow kadib markii hadallo la isla dhexmarayay waayadan in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jun un uu si xun u xanuunsan yahay madaxweyne trump ayaa mar wax laga weydiiyey inuu xiriir la sameeyey saraakiisha halkaasi ku sugan wuxuu sheegay in asagu wararkaasi uu helay laga yaaba inay yihiin kuwo been ah hadalkan ayaa trump waxa uu ka sheegay aqalka cad qaybtiisa warbaahinta lagula hadlo labada hogaamiye ee maraykanka iyo kan kuuriyada waqooyi ayaa lahaa wadahadalla socday labadii sano ee lasoo dhaafay bisha barakeysan ee rabadaan ayaa bilaabatay jimcaha maanta ah iyadoo kabcada oo ka mida meelaha ugu barakeysan iyo jerusalemba ay yihiin kuwo cidlo ah xilligan xanuunka coronavirus lagu guda jiro awgeed madaxduna ay soo rogeen amaro adag oo xadidaya dadka dhaqdhaqaaqooda inta lagu guda jiro bisha rabadaan muslimiinta dunida ayaa qoysaskooda waxay samayn jireen inay la qaataan wakhtiyada afurka bishan barakeysan lana duceysto sidii caadada ahaydba laakiinse fayraskan xanuunka ee coronavirus ayaa ka dilaacay dunida wuxuuna bedelay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dhaqamadii soo jireenka ahaa salaadihii dadka isugu imaan jireen muslimiinta xilliga rabadaanka afurkii wadarta ahaa iyo cuntooyinkii lagu wada afuri jiray kabcada oo soo jirtay in ka badan kun iyo afar boqol oo sano iyo masjidka barakeysan ee madiina ee nebiga ayaa xirnaan doona inta lagu guda jiro bishan ramadaan hogaamiyaasha dunida ayaa waxa ay ku biirayaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o magaceeda loo soo gaabiyo jimcaha maanta ah taasi oo ku dhawaaqday dardargelinta inay ka shaqaynayso daawo iyo tallaal loo soo saaraya xanuunka covid -19ka ah oo ay dunida la wadaagayaan madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron iyo madaxweynaha midooda yurub orsola vander leyen ayaa iyaga oy wehelinayaan madax kaleeto ayaa waxa ay ka qaybgalayaan shir muuqaal ah oo looga arinsanayo qorshahan lagu dhawaaqi doono ee w h o ee wado laakiinse dowladda maraykanka ayaa bannaanka iska taagtay
aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd sahre cabdi axmed oo wararkii dunida nala socodsiinaysay aynu ku bilownay maanta waxay maalintii koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan u ahayd hal dhibic sideedka bilyan ee muslimiinta ah ee ku nool dunida sanadkan wuxuu kaga gedisan yahay sannadihii hore xanuunka coronavirus dartii oo loo xiray masaajidada ay dadku ku cibaadaysan jireen qaar ka mid a madaxda maamulada ka jira soomaaliya ayaa bilaabay inay dadka ugu baaqaan midnimo iyo weliba inaan la dayicin faa'iidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan inkastoo marxalad adag lagu jiro maamulada baaqandire waxaa ka mid a maamulka koonfur galbeed sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo dhoweeyey culashada bisha barakaysan ee ramadaan gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya dor cali siciid fiqi ayaa sheegay bishan ramadaan inay tahay bil kheyr badan ummadda soomaaliyeedna looga baahan yahay inay iscaawiyaan ramadaanka dartiisa kheyrkana laga faa'iidaysto bismillaahi raxmaan raxiim ramadaan kariim waxaan halkan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan mataqaana muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan soomaalida iyo dhammaan dadyooga degan koonfur galbeed waxaan rabaa inaan dhaho ramadaan kariim bisha ramadaan hadda kheyraadkeeda waa la ogyahay waa bisha oo ma toobada waaye waa bisha ilaah loo dhowaanayo waa bisha qofka maskiinka wax la siinaayo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay maaragtay u dhega nuglaadaan oo ay mataqaana dadka walaalahooda soomaaliya dhibaataysan inay taakuleeyaan fadliga ramadaan dartiisa waxaan leeyahay in maaragtay laga faa'iidaysto bishaan oo ah bil kheyr ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa isna shacabka koonfur galbeed ku booriyey in la kordhiyo cibaadada alleh laysna cafiyo si ay naxariista u korodho walaalayaal saad la socotaan bisha barakaysan ee ramadaan waa bil barakaysan waa bil cibaado waa bil qur-aan akhris waa bil iscafis waa bishii sadaqada waa bil kulligeed ee ka kooban nimco iyo naxariis waa bishii shayddaanka la xiray marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho inaan noqonno kuwii ka faa'iidaystinoo ilaahay naga dhigo waxaan ku dardaarmaynaa in laga faa'iidaysto bisha barakaysan ee ramadaan in cibaadada sida ay tahay loo cibaadaysto ilaahay la baryo la iscafiyo oo dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan ay iscafiyaan markii aan annaga iscafinaa ilaahayna na cafinayaa marka dadka muslimiintaoo dhan iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay iscafiyaan si walaalnimo ah oo islaamnimo ku jirta isu cafiyaan kaalmeeyaan oo sadaqada iyo garab istaagga iyo is-afurinta iyo isu naxariisashada ay badnaato waa bishii sadaqada la labajbaarayay marka nin walba oo muslim ah oo waxhaysto ninka kale oo walaalkiisa ahna waxba haysanin inuu u dadaalo uu afurka iyo saxuurta iyo noloshiisa uu ka warqabo uu ku sadaqaystaan ayadana ayaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta oo waxhaysto dadka walaalaha oo reer koonfur galbeed nin walbaba ninka walaalkiisa wuxuu dhaama ha taro ninka walaalkiisa ha cafiyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa dhanka kale alla ka tuugay in shacabka soomaaliyeed uu alla ka dulqaado dhibaatada cudurka halista ee covid waxaan ilaahay ka baryaynaa in bishaan barakaysan khayrkeeda cudurkan aafada ah oo adduunyada dhan ka qaylisiiyey inuu ilaahay uu bishaan barakaysan fadligeeda ilaahay dartiisa uu ilaahay nooga qabto oo dadka ay ku soomaan nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo inay ku soomaan dadkana loo fududeeyo maxay ahayde daruufahooda nololeed oo ramadaanka ku saabsan sida bandowga tirada badan iyo culeysyada kaleoo tirada badan intaba laga qaado adinkana aada isu caawantaan annagana dowlad ahaan waxalaaliya wixii karaanka annaga aan inkala shaqayno cudurkan ilaahay hanaga dulqaado kuwa ku xanuunsan oo la xanuunsanna allaha ka caafiyo waxaan rabnaa in ayadoo taxadirkii la samaynhayo dad islaan ahaan nahay iimaanka annagana aan qabno oon argagax iyo tashwiish aan la gelaynin qur-aan in la akhristo ilaahay la baryo ilaahay la tala saarto ilaahay loo cararo ilaahay la yidhaaho ilaahayow adigaan magantaada ku jirnaa na badbaadi bishan ramadaan ayaa kusoo beegmaysa xilli maalmahan magaalada baydhabo uu ka da-ayay roobab ay ku diirsadeen shacabka magaalada baydhabo ramadaankan wuxuu kusoo beegmay xilli jawi qaboob oo raxmada alle ay ka horeyso magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay markan haddii aynu eegno wararka la xidhiira coronavirus waxaa soo kordhaya tirada uu ku dhacayo cudurka coronavirus iyo kuwa u dhimanaya cudurkaasi iyadoo haatan kiisaska dadka uu soo ritay dunida oo dhan ay ku dhowdahay laba milyan toddoba boqol iyo labaatan kun oo qof coronavirus ayaa waxaa u geeriyooday dad ka badan boqol kow iyo sagaashan kun oo qof dalalka g twenty ee ay ku midaysan yihiin kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa ku baaqay dhammaan dalalka hay-adaha caalamka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay ka qayb noqdaan dadaalka maaliyadeed ee lagula tacaalayo covid iyadoo qorshuhu yahay in la uruuriyo sideed bilyan oo doolarka mareykanka wararkii ugu dambeeyay arrintan waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo kooba madal caalami ah oo ay ku jiraan dowladaha iyo bangiyada dhexe ee sagaal iyo toban waddan midowda yurub iyo kooxda g labaatan ayaa ilaayo haatan aruuriyey adduun dhan hal dhibiic sagaal bilyan oo doolarka maraykanka ah sida ay ku sheegeen qoraal ay maanta soo saareen boqortooyada sacuudi arabiya oo haatan haysa madaxtinimada ururka wadamada ugu dhaqaalaha badan caalamka ee g labaatan ayaa ku deeqday lacag dhan shan boqol oo milyan oo doolarka maraykanka ah caqabadaha dunidu waxay u baahan yihiin xaal caalami ah wakhtigan waa kii aan u istaagi lahayn aanna taageeri lahayn tallaalka iyo tallaabooyinka kale ee la qaadayo si looga guulaysto covid ayuu yidhi fahad al mubaarak oo ku matala boqortooyada sacuudi arabiya g labaatan britain ayaa sheegtay inay samaysay tallaabadii ugu horreysay ee qaaradda yurub ee ah tijaabada tallaalka cudurka covid ee lagu tallaalo bini'aadanka laba qof oo mutadawiciin ah ayaa khamiistii lagu tallaalay magaalada oxford halkaasi oo koox jaamacadeed ay ku sameeyeen tallaalka covid wax ka yar saddex bilooda boqolaal mutadawiciin kale ah ayaa qaadan doona tallaalkan tijaabada ah isla tiradaas ayaa la siin doonaa tallaalka cudurka meningitis ama qoorgooyaha si natiijooyinka la isku barbardhigo tallaalkan tijaabada ah ayaa soo bandhigaya rajo cusub xilli daawada lagula tacaalo fayrasyada la caddeeyey inaanay waxtar u yeelan bukaanno uu soo ritay cudurka coronavirus gudaha dalka shiinaha maraykanka ayaa sameeyey tijaabadii ugu horreysay ee tallaalka covid bishii maaj magaalada siyaaral ee gobolka washington kanada rusiya iyo dalal kale oo dhowr ah ayaa sidoo kale ka shaqaynaya soo saarista tallaalka xanuunka covid laakiin khubarada ayaa sheegaya in haddii xitaa lagu guulaysto horumarinta tallaalka coronavirus ay samayntiisa iyo weliba qaybintiisu qaadan doonto wakhti dheer maraykanka oo ah dalka soo wariyey kiisaska coronavirus ee ugu badan dunida ayaa madaxweyne trump waxa uu sheegay in laga yaabo inuu kordhiyo muddada dadka la faray inay kala fogaadaan oo ku eg kowda bisha meey trump ayaa galabta oo jimco ah lagu wadaa inuu saxiixo xirmad dhaqaale oo gaaraysa ilaa afar boqol iyo siddeetan iyo afar bilyan oo doolarka maraykanka ah taasi oo ay soo gudbiyeen aqalka wakiilada khamiistii shalay xirmadan oo ay aqalka sanad ku ansixiyeen horaantii toddobaadkan ayaa lagu taageerayaa ganacsiyada yaryar cisbitaalada iyo weliba xarumaha dadka lagaga baaro coronavirus coronavirus ayaa saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha dunida laakiinse sanduuqa lacagta dunida ee i m f ayaa ka digaysa in wadamada saboolka ah ay yihiin kuwa ugu nugul hay-adda cunnada u qaabilsan qaramada midoobey ayaa ku qiyaastay in laba boqol lixdan iyo shan milyan oo qof ay wajihi karaan cunno yari sanadkan taasi oo ah laba jibbaar tiradii sanadkii hore xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ugu yeeray dalalku inay xaqiijiyaan in adeegyada caafimaadku ay yihiin kuwa dadka dhammi ay heli karaan aad u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal weli wararka la xidhiira covid sagaaliyo toban ayaynu ku jirnaaye dunida waxaa ka socda dadaallo loogu jiro sidii tallaal loogu heli lahaa cudurkan coronavirus yaasiin ciise wardheere ayaa xanuunkan iyo weliba dadaalka dunidu ay wado waxauu ka waraystay doktor cabdiraxmaan axmed shire oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala dalka kenya waxna ku soo bartay jaamacadda wuuha ee gobolka hoobey ee dalka shiinaha halkaasi oo ah goobtii uu ka soo bilowday cudurka coronavirus dabayaaqada sanadkii hore bismillaah yaasiin waa mahadsan tahay idaacadda v o a iyo adiga waa idin salaamayaa ramadaan mubaarak dhammaantiin meel kastoo kala joogtaan coronavirus waa horta waa virus aan hore u naqaanay ma aha mid hadda ku cusub bini aadanka waxaa la ogaaday muddo laga joogo lixdan sano ka hor sidaa og tahay viruskan waa family aada u weyn waxaa jiray laba laba ka mid a hadda ka hor oo dunida soo martay waxaa ka mid ahay faris la dhihi jiray meris oo dalka sacuudi hadda ka hor ka qarxay in badan laba kunoo qofna oo cudurkaas qaaday sidoo kalena u dhinteen sideed boqol dad gaaraya another virus kala jira oo groupkan ka tirsan oo la dhaho saris oo guangdong iyo hong kong hadda ka hor ka dhacay labada kun iyo labadii dhammaadkiisii sidoo kalena wuxuu ku dilay dad badan viruskan marka coronavirus ma ahan mid nagu cusub laakiin waxaa nagu cusub tiinkan hadeertan fayraskan hadda taaga oo novel coronavirus ayaa ah mid anaga nagu cusub xayawaankan fayraskan wuxuu ku noolaa jiray xayawaanaadka sida baalkii fiidmeerta si loo yaqaano kabiliga eeyaha iyo baalkii iyo geela walaaca jira waxaa waaye cudurkan horta faafitaankiisa aadii u badan yahay dadka aadii faafitaankiisa aad u badan yahay sidoo kale wuxuu ku dhacaa fayraskan habdhiska neefsareenka habdhiska neefmareenka sare sida sanka iyo baalkii dhuunta waxaa laga yaabaa oo walaaca keenaya inuu fayraska hoos u dhacdhaco oo sababada gaaro waa tahay marka calaamadaha lagu garto iyo sida hadiiba ay jirto wax daweyna ilahay haata u arkayna in dhakhaatiirtu aanay weli helin talaalkii iyo daaweyntii calaamada lagu kala kara horta waxaa waa marka ugu horeyso qofka fayraska waxa wuxuu ku sababa hargab maadaama oo ku dhacayo habdhiska neef neefmareenka sare so qofka waxaa lagu arkaa qandho iyo maxallahaaye iyo iyo diif iyo madax xanuun leyta markii qofka oo fayraska hoos usii dhacdhaco oo sambabada gaarana qofka waa wuxuu sababa distress syndrome inuu qofkii neefsashada baalkii ay ku adkaato marka sidoo kalena waxaa lagu ogaa karaa qofka in laab loo diro oo baaritaan loo diraha marka dadkan soomaalida ahi sida adduunka dadka ku dhaqan oo kale kamid yihiin maxay yihiin talooyinka la siin karo dadka xanuunka markaasi ama la jiifa ama ka walwalay runtii horta cudurkan wuxuu ku faafaa qunfaca hindisada iyo taabashada waxaa jirta marka cudur kasta wuxuu leeyahay talaal maadaama anaka cudurkan talaala u haynin waxaa jirta weys kale ugu daba baalkii ugu dabaala karno waa in qofka oo badiyaa gacmo dhaqashada waa inuu qofka baalkii oo maaska xirtaa waa inuu qofka meelaha dadka ku badan yihiin oona tegin waa inuu qof suspect ah inuun qofkiina waxawaaye waa kaaga dhowaan marka farsiinka talaalka sida loo yaqaano talaalka hadeertaan dowlado badan tirtan ugu jiro dowladda australia america china jaban u k laakiin hadeertaan waxaa waxaa ugu horeeya dowladda maraykanka oo hadeertaan face tree ay gashay chinana sidoo kale iyo jabanna face two ay ku jiraan marka wuxuu qaadan karaa ay dhaheen muddo in in lasoo saaro haddii laysdhaho waa waa lasoo dhaqsaday waxaa laga yaabaa in laba sano kadib la helo talaalka kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan axmed shire oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala dalka kenya wuxuuna u waramayey waryahayaga yaasiin ciise wardheere haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada hargeysa ku soo diyaariyey waryahayaga khadar maxamed cakulle
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana toddobaadkan barnaamijka aanu ku soo qaadanaynaa cudurka koronafirus iyo xaaladda somalilan waxaa barnaamijka marti iigu ah dhaktar axmed xuseen ciise waa dhakhtar deggan magaalada hargeysa sidoo kale barnaamijka waxaa marti iigu ah maxamuud sheekh axmed dalmar waa suxufi rugcadaaya islamarkaana ku xeel dheer oo aqoon durugsan u leh arrimaha diinta islaamka waxaa sidoo kale barnaamijka marti iigu ah ibraahim siciid yuusuf waa bara sare oo maaddada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda hargeysa dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka waxaa sidoo kale aan idiin hayaa wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi oo aannu weydiinnay dhowr su'aaloodoo muhiim u ah barnaamijka waa hagaag ugu horrayn dhaktar axmed xuseen ciise bal si kooban u dulmar dhibaatada xanuunkan koronafirus fayraskan coronavirus cudurkan keentaa in ay nagu cusub tahay biniaadamka hore ugumay dhici jirin waxay la mid tahay fayrasyo kaloo hore way la mid tahay laakiinse iyadu hore umaynaan arag dabeecaddeeda garan mayno siday biniaadamka ula dhaqanto garan mayno siday cimilada iyo beecadda ula dhaqanto garan mayno iminkaynu wax badan ka baranaynaa laakiinse guud ahaan waxay u eg tahay faarasyadii kale ee dhalin jiray cudurada uu ka mid yahay durug uu ka mid yahay uu ka mid yahay kuwa nimoniada keeno oo kale uu ka mid yahay kuwa influensa la yidhaha ay ka mid yihiin markay xumaadaan ee ku dhaca neefmareennada sare bini'aadmiga iyay la mid tahay horta cudurka siduu yahay sida uu ku faafaana waa se kuwaasi ku faafaanuun waxaa lagu kala qaadaa ugu dhiso dhowaanshaha istaabashada neefta iyo qufaca iyo hindhisada qof kale gaadhay intay ka timi qof qaba marka hore cudurku waa kaas weeye aad baad mahadsanta axmed xuseen ciise waaye aan u gudbo maxamuud sheekh axmed dalmar markaad eegto wararka dunida laga sheegay iyo sida dadka soomaalida ay u nool yihiin maxaa ku muuqanaya khadar aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii waxa weeye dee marka aafa timaado ama dhibaato timaado ama yani xitaa nimca timaado roobkaasi da'aya qof waliba siduu ahaa iyo xaaladdu ku jiraba ugu imanaya ilaah baa mahad laho innaga xaggeenna kama yani meeshuu ka fufay ka bilaabmay ma ahayn xaggeenna shiinuhu ka soo bilaabay baa la idhahdaa dabeedna wadamada galbeedka ee yurubta galbeed iyo waqooyiga america ayuu u gudbay intuba waxa weeye dowladaha maanta la ogyahay yani inta bini aadam muuqan karta inay awoodda xagga cilmiga sayniska iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo warshadaha intaba ay dee meel la ogyahay oo hore ka gaadheen innaga markaa maalan waxaa iyaga u suuroobaysa in ay yidhaahdaan dadkii ha la kala xerxermo oo ha la kala xidhmo lockdown waxaanay ku sheegayaan oo ay u awoodayaan in dadkoodii intay guryaha ku xareeyaan masruufkoodii iyo wixii yani magaranaysa daryeelkoodaha ay ka adag yihiin innaga laakiin taasi xagga dhaqaalaha faahfaahin dooneen dee dadkeennu in badan oo ka mid haddana inta badan ba ahayn waa dad yacni yoomiye u soo kallahaya ee wax meel u yaalla aana jirin xukuumaddeenna iyo ama dee dalalka inala mid ahee dunida saddexaad lagu sheegi jiray dee tamarta iyo awoodda ma leh sheekh dalmar aad baad umahadsantay barasare ibraahim siciid yuusuf oo jaamacadda hargeysa cilmiga dhaqaalaha ka dhiga marka laga ibraahim haddaad soo koobto duruufaha dhaqaalee uu keenay in caafimaad la xidhiidhiyo
saamaynta ba'ana runtii caabuqa covid uu keenay dhaqaal ahaan haddii si guud aynu eegno somalilan waxaa la odhan karaa dhaqaalihii danyarta ayaa saamayn ba'an ay ku timid markii la kala gurtay dowladdu ay soo saartay awaamirta ah in la geliyo waddanka bandoo lagu soo rogo waxaanu soo qaadanaynaa warbixintii ugu dambeysay bangiga adduunku uu soo saaray bangiga adduunku waxa uu xusay in dhaqaalaha geyga dowladaha soomaalidu uu yahay dhaqaale booc ku tukubaya ama waxaa loo yaqaano fragile economy dhaqaale aad ay u fududahay inuu dumo sababtana markay aaneeyeen waxay dhahen waa dhaqaale ku tiirsan boqolkiiba siddeetan wax soo saarka dadka oo inta dowladuhu ay ku leeyihiin wax soo saarka uu aad u yeri oo noqonaya boqolkiiba labaatan marka aad loo badiyo taasi markaa waxay keentay dowladdu awaamirtii ay qaadatay meherado fara badan iyo ganacsiyo fara badan oo runtii aan dhismayaal lahayn markii meesha laga saaray in quutal daruurigii danyarta ay quudanayeen uu hoosu dhac weyn uu ku yimi sidoo kalena adduunku maanta uu ka qayliyo oo hay-adda lacagtu adduunku ay soo saartay waxaa loo yaqaana dhaqaala hurmeedka ama economy of the breed ay yidhahdaan oo ah dhaqaalaha dhuuniga inuu qaaradda africa saamayn taban oo xoogan uu ku yeelan doono iyagoo u aaneeyey markaa in dhaqaalaha africa intiisa badan aanu hayn dhaqaale diiwaangashan ama formal economy laakiin uu yahay dhaqaale dadban taasina ay keenayso markaa awaamirta dowladuhu ay qaateen ah ganacsiga in dadkii isu soo bixi uu yaraado inuu saamayn taban ku keeni doono waxaa kaloo inaga saameynayaa lacagihii qulqulka ee xagga dibadda ka yimanayay oo sanadkii lagu qiyaasay somalilan in hal bilyan oo dolar aynu dibadda inooga timaado oo dadka qurbajoogi ay soo dirayeen taana bankiga adduunku waxa xusay bishan abriil gudaheeda saadaal ay soo saareen in boqolkiiba labaatan uu hoos u dhici doono taana ay ka dhalan doonto dada qoysaskii ku tiirsanaa lacagaha dibadda ka imanaya hoosudhac weyn inuu ku yimaado habsamin socodkii nolol maalmeedkooda waxaa la yidhi haysu imanina haddaad hargeysa hadda dhaqaaqdo waxaad arkaysa maqaaxi weliba seeda oo cambirata soomaali meelay joogtaba ama somalilan ha joogaan ama debad ha joogaan ama meelaha kale deegaanada soomaalida ha joogaane dabeecadaasi inay jecel yihiin inay isu tagaan inay is arkaan iyo inaanay had iyo goor u dheganuglaan awaamirta iyo talooyinka meel walbay ka muuqataa nairobi bay ka muuqataa yurub bay ka muuqataa hargeysa inay joogna ka muuqataa markaa taasina waxa weyaan ta u khatarsan mar haddii cudurkani uu bili-aadmigu silsiladiisii ay tahay silsiladda uu ku fidayaa waa bili-aadmiga weeye qof bay ka tegeysaa qof kale u tegeysaa qof kale u tegeysaa haddii aan la jebin silsiladda oo is-ururkii iyo isu-imaatinkii iyo isbooqashadii ay sidii usoo socdaan khatar weyn buu noogu yeelan karaa si gaara innaga waynanu aragnaa yurub waynu ku aragnaa meelo badan bay ay soomaalidu ay si xaddhaafa cudurkii waxyeello ugu timid haddaad geeska afrika o dhan eegto dhibaatada weyne uu ku keenayo dhaqaalaha marka dadkii la kala xidhiidho haddana sida keliya ee loo joojinayaa ee loo xakamaynayaa cudurkan waa sidaas weeye intaynu arkayna imka geeska afrika dhibaatadii weli way ku yar tahay waxyeeladiisii way ku yar tahay wuu jiraa oo cudurkii wuu jiraa waynu ognahay waynugu dhex jiraa waynu dhex wareegayaa laakiinse ilaahayna haddii ilaa imka dhibaatadiisi way nugu yar tahay dal keliya uunbaa runtii sameeyey tallaabooyinkii loo baahnayo dhan sameeyey waa dalka jabuuti weeye bishii march siddeed tobankeediiba way xidheen ay cudurkan dibaddu kaaga imanayaa way xidheen xuduuddoodii way xidheen waxaanay bilaabeen hubin iyo dabagal bay bilaabeen nambarkan aynu arkayna ee jabuuti uu ku badan yahay sagaal boqol kun ku dhowaad macnaheedu ma aha dhibaato gaaru ku leeya iyaga ma aha waxa weeye way dabagaleen way ogyihiin way hubiyeen dadkiina way kala xidhi kareen iyagu marka imika baad arki doontaaba oo sidaan filayo dhowaanba maalmaha soo socdaba imkaba hoos buu soo dhacay imkaba hoos buu soo dhacay marka waad arki doontaa inay durba iyagu bilaabi karaan inay furfuraan mar hadday iska xakameeyeen inteena kale inteena kale dhaqankaas aynu leenahay iyo awoodda dhaqaale iyo awoodda bulsho ee isdhex taalla ee isku dhex jirta haddii dadkii la yraa kala xarooda xaggay ku xaroodaan guryaha ku xaroonayaan waa meelihii uu ka fidayaba isu dhowaashihii uu ka bilaamayaba marka talooyin runtii ku xidhan dhinacii saynskana ku xidhan dhinacii caafimaadka ku xidhan dhinacii diinta iyo dhaqaalaha ummadda ku xidhan de ummadda waxay ku noolaadaan bay u baahan yihiin sheekh dalmar waxaan doonaya inaan ku weydiiyo dadka qaarba xaggii diinta markay ka eegayan waxa leeyihin karantiinkan ama xidhxidhkan dadka la leeyahay kala durka kala jooga diintu ma ogola ama mararka qaar waxay leeyihiin iyadoo nafta badbaadadeedii laga hadlayo oo ilaa cibaadadii gashay taariikhda islaamkaasoo laguma hayo marar xanuuno ay dhaceen bal taa dadka maqashay bismi illahi raxmaan raxiim horta runtii waxa weeye dee u malayn maayo qur-aanka kariimka ah iyo xadiiska saxiixa ah in laga helayo waan hubaa inaan laga helayn aayad ama xadiis odhanaya iska socda waxba idin heli maayaane rasuulku calayhi salatu salaam wuxuu idhi tadaawow cibaad allah addoommaha ilahu isdaweeya ma jiro buu yidhi fa ina allaha lam yunzil daa'an ilaa anzala dawa'ahu oo kama qaala sal allah alay slam ma jiro xanuun ilaahay uu soo dejiyey oo aanu dawadiis soo raacin isdaweeya maxaa taa lamaan xitaa yani baadhidda iyo researchka yani la baadi doonayo ayaa ku lamaan taasaana keentay wakhtigii dee sida toosan loo fekerayay in caalamul islaamigu dunida ay baraan medicine oo ay iyagu dhakhtarada iyo maxaanku dhahday waxaasoo dhan ay ahaayeen waxaa kaloo jirta dee xadiis saxiixa oo rasuulku calaih sala slam uu leeyahy haddii uu alwabaa cudurkaa fidaya ee safka ah ka dilaaco meel aad joogto ha ka bixin joog dibadda meesha haddaad ka joogtana ha soo gelin waa qawaaniintii ruuliskii karantiinka oo fudud oo si yani caqliga gelaysa rasuulka calai salatsalaam hortiina lama odhan intii dambena dee yani ibni aadamku ama dadaal ku gaadho ama xadiiskaaba toosa loo dabaqo ah waa lagu soconayay waxaa kale oo jirtay dii rabbi xukmayo zamankii cumar bn khadaab radia allahu canhu markii ay fidaysay dowladda islaamka in dhulkaa la isku dhahda great syria yani suuriyada weyn ama shaam la odhan jiray ciidamadii muslimka fadhiya markaasoo qabsaday inuu damcay kormeer inuu kusoo maro meel dhexe markii la maraya baa layi dhulku wuu sarhaysan yahay daacuun baa ka dilaacay daacuunka inagu somalida waxaan u naqaanaa iminka koleraha ma aha waa dhakhtarkii baa dee inala fadhiyo inoo qaxaye daacuunka la sheegaya waa mid khataro plague baa la idhahdaa oo sida u faafayo iyo dee khatara ma galaa meesha mise ka joognaa baa layidhi waa qadar ilaahi waynu gelaynaa baa layidhi raggii qaariyaadeen cumar wuxuu yidhi may geli mayno bal horta u kaadiye abu cubay cabdiraxmaan bin cawf baa markii dambe xasuusto yidhi aniga ka maqlay rasuulka calayh salaatu salaam inuu yidhi haddii daacuunku ka dilaaco meel aad joogto ha ka bixin haddaad dibadda ka tahay meesha ku dilaacayna ha soo gelin cumar tii buu qaato unu noqonaynaa buudi abu cubayda uu nin aad u diin jecel ahaa baa yidhi afiraaran min qadar illaahi ya cumar cumaroo ma qadarkii le baad dib uga noqonaysa ka cararaysa markaasuu yidhi haa nacam firaaran min qadar illaahi ilaa qadar illaah qadarkii ilahay waanu ka cararaynaa qadar ilaahayna waanu cararaynaa dee sidii rasuulku yidhi alay yani waa la dabaqay xadiiska karantiimada ah marka yani waxba inagu dhici maayaan iyo yaan la magaranaysaa isu imanoo ma garanaysaa ma bannaana iyo wax jira maaha culimmada iyo dhakhtaradu waxa ay yidhaahdaan ay ku heshiiyaan
hargeysa culimada masaajidada qaar waxay bilaabeen inay yidhahdaan guryihiina ku tukada isagoo roobka qaarkoodna salaaddii maqhrib bay cishihii u soo rareen haddii roobkii dhiiqadii iyo roobkii da'ayey dhibtaa nebigu cala sl slam uu sheegay oo sidaa uu u baneeyey haddii nafihii laga hadlayo badbaadadoodii ama xaaladii caafimaad teebaa culus ama sidee waa runtaa xalay anaaba ku tukaday masjid halkaas oo markaanu maqribkii tukannay markiiba imaamkii uu raaciyey cishihii roobka da'ayay daraaddeed waana dee wax rasuulkii ka soo aray calayi salatu salaam oo yani mu'akada tan haddaba kale horta dee ereygaa in la isticmaalo maaha lamana odhan masaajida ha la xidho masaajid la xidhayaana ma jiro laakiin si loo yareeyo isu imaadka iyo wada xidhiirka dadka haddii la yidhaahdo salaada jamaca inta waxaan ina dhaafayaan guryaha lagu tukado oo culimmadu yani iyo dhakhtaradu ay isku raacaan dhakhtaradu opinionkooda ama fikirkoodu waa daruuri weeyaan lagama maarmaayo iyaga aqoonti u leh waxa weeye dee waxaaba jirta marmar ay ku bannaanaanayso wax xaaraan ahaa oo xalaal kuu noqonayo aldaruuratu tubiixu lmaxduuraat baahida iyo laga maarmayn oo nafi u go'aysa ama nafi u waxyeeloobaysa waxay bannaysaa wax markii hore mamnuuc ahaa tani dee maba aha mamnuuc salaaddii yaan la tukanin lama laha ee waxaa la leeyahay waxaa inoo wanaagsan markan in salaada guryaha lagu tukado haddii sidaa culimmadu ay ku fatwoodaanna iyagoo yani opinionka ama fikraddii culimmada caafimaadka dhakhtarada raacaya waxa weya saasaa lagu soconayaa taasa ajar badan waayo haddii wax laysku raacayoo dantu ay tahay qofka ka gudba rasuulku wuu inoo diiday halaka almutanadicuun buu yidhi waxaa jirtay mar uu safar ahaa oo yidhi markii dee la kululaadoo la haraaday ramadaan baa yidhi afura isagiina wuu afuray hadhow qolyaa yidhi maannagoo xidhannay baanu jebinaynaa hadda amarkii rasuulka waa la dhaafay ma aragta sidii baanu ku soomaynaa way ku dhammaysteen hadhow markii la degey baa ilaa waa niman rafaadee bay daateen qoladii markaa dhisaysay kaamka ee dee afurtay ee xoogga haysay buu yidhi dahaba almuftiruuna bilujuur ajarkii waxa qaatay qoladii afurtay marka waxa dantu ku jirto ee laysku waafaqo qolada diidda ee iyadoo layidhi masaajidkay yaan ha la yaraysto ama yani jamaca yaan la sugo imin odhanayay ha lagu tukado waxaa laga yaabaa halkaa inay soo galaan halaka almutanadicuun qoladan yani wax walba ku dhegaysaa khatar bay ku sugan yihin aad baad mahadsantay sheekh dalmar waxaan doonayaa sanduuq baa dhowaan ibraahim madaxweynuhu sheegay in la samaynayo xaaladdan lagaga jawaabayo waxaanu carrabaabay lacag saddex milyana horta markaad cilmigaaga eegto waayarnimadaada eegto dadka somalilan eegto maxaa qadar lacageed ay u baahan karaan baahida dhaqaale ee ka dhalan karta duruufahan inagu gadaaman xanuunkani keenay marka hore horta runtii waan hambalyaynayaa madaxweynuhu tallaabada uu qaaday ee ah in sanduuqa la furo si loogu gurmado dadka danyarta ah dhaqaalahooga iyo haddii cudurkan ilaahay naguma waxaweye naguma sii faafiyo sii faafo in dawo loo soo loo siiyo dadka runtii markaynu eegno de gibilka dhaqaalaha gibilka oo inanaguna qayb ka nahay waxaan is odhan karnaa ama suurtagal ah inaynu qiyaasi karno inaynu odhan karno ganacsatada hoose ee waddanka ee dhaqaalaha danyarta iyo xataa shirkadaha waaweyn ee waddanka ka jira inay u baahan yihiin qulqul lacageed oo runtii la siiyo oo xagga dowladda ka imanaysa taasina suurtagal ma noqonayso oo dee waxa weeye qaranku miisaaniyadda wax soo saarka waddankiisa ayuu isku daboola kaalmo dibadda inooga timaada mooyaane hay-adda lacagta adduunka imika waxay bilowday barnaamij ah xariiqda qulqulka lacagta fududaynta amaahda qadarka aminta kooban taasoo ah inay konton bilyan oo dollar u qoondeeyeen in ganacsatada wadanada u nugul dhaqaalaha dhaqaalahoogu nugul yahay ee u nugul yahay gaar ahaan cudurrada faafa ee safmarka ah in lagu caawiyo ganacsatada si aanay shirkaduhu u kicin oo durtaba imanka waxaa jira qayladhaan ama dhawaaqyo soo baxaya oo ah in qulqulkii lacagaha adduunku uu yaraaday taasoo loo aanaynayo iibkii warshado waxyaalaha ay soo saareen ay dadku iibsan lahaayeen oo hakad uu ku yimi baarixi fara badanna u yimi marka waxaaynu runtii aynu soo jeedin lahayn oo ah in la oduriso laysla eego wasaaradda maaliyadda oo ay khusayso in ganacsiga ganacsatada yaryar haddii suurtagal ay noqonayso in la siiyo qadar lacaga si ay u sii maareeyaan habsamuu socodkooga nolol maalmeedkooga waayo inagii mar dhaweed cusnanidhi dhaqaalahoogu wuxuu ahaa dhaqaale ku xidhan dhuuni muu ahayn dhaqaale yani macaash buuran ay ka helayaan nolol maalmeedka ayay ku daboolayeen sidaa awgeed lacag ku dhow qadar markaan qiyaasaanugu ilaa shan milyan oo dollara ayaynu odhan karnaa si suuqa loogu sii daayo ayuu qaranku u baahan yahay lacagahana meelahaynu ka heli karaynaa waxa weeye waa hay-adaha lacagta adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga adduunka innagoo ka fogaanayna dulsaarka oo dee shareecada islaamka aanaynu ogolayn laakiin habab kaloo loo mari karaa ay jiraan iyo in dadka laftigiisa ganacsatada laga uruuriyo tabarucaadka oo sanduuqa wixii ay ku gurayaan lagu guro laakiin dowladdu ay meesha ku darsato qadar lacaga oo la guddoonsiinaya inuu jiro dadka danyartaa aad baad umahadsantay dhaqaale ibraahim dhegaysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay xanuunka coronavirus iyo somalilan waxaana marti igu ah dhaktar axmed xuseen ciise maxamuud sheekh axmed dalmar iyo dhaqaalayahan ibraahim siciid yuusuf oo jaamacadda hargeysa ka tirsan dictore waad soo qaaday mawjaduu leeya baa tidhi xanuunkana tusaalahaan oo ama kala dambayn kara ama maraaxil iyo jawi ku kala bal mawjadahaasi maxay yihiin waxaa coronavirusan iminka cudurkan dhalinaysaa way nagu cusub tahay marka runtii weli garan mayno sidaan u sheegay dabeecaddeeda iyo si ay noola dhaqmayso ma garanayno weli laakiin markaynu ka cibrad qaadanno taariikhyihii hore markaynu ka cibrad qaadanno had iyo goor cudurada ay la midka tahay ee sameeya neefmarinada sare ku dhacaa had iyo goor waxay u badan yihiin xilliyada qaboobaha ilaa inta tallaal loo helayana ama dawo loo helaya dadka laga saarayana mar walba wakhtigaasay soo noqdaan ma garanayno cudurkan inuu noqonayo cudur sidaasoo kale ala ah oo masalan baa gugii aan dhacayna jilaalkii dhacaya ma garanayno laakiinse waa laga yaabaa inay caynkaa tahay markaad eegto iminka aad qiyaas ka qaadato dalalka siduu u saameynayo waa laga yaabaa inay caynkaa u eg tahay oo kuleylku uunu u wanaagsanayn fidintiisa ama waxyeeladiisa aan u wanaagsanayn way u eg tahay laakiin taas waa rajo weeye rajo tala maaha marka waxaa loo baahan yahay in labadaba lagu talagalo inay taasi jirto haddii lagu talagalana taaba ay tahayba isaaba u dhacayso waxaa dhacaysaa in mawjad labaad inay inagu dhici karto xilliga qababaha oo oktoobar novembar december meelaha ah mawjadii labaad inagu dhici doonto taariikhdana waa sidaas weeye haddii aad dib ugu noqoto cudurkii dilaaga ahaa boqol sanadood horteed dhacay kun iyo sagaal boqol iyo siddeed tobankii dhacay spanish fluga loo yaqaano sidaas u ahaa mawjadii hore yurub iyo maraykan bay ku dhacday qaaradda africa inta waqooyigay ku dhacday wixii saxaaraha ka hooseeya koonfur ka xiga wuu ku yaraa laakiinse mawjadii dambe oo sebtembar meelaha bilaabantay ayaa aad inoo asiibtay somalilantan way asiibtay dad badan bay naga laysay taarikhda marka imka dib loogu noqdo cabdisalabo oo kale toban kun oo qof baa ku dhintay baa la yidhaahaa oo berigaa dee magaalo yarahay toban kun waa badan tahay nairobi aad baa aad baa loogu waxyeello fara badan baa ka yimid dad badan baa ku dhintay marka hadduu caynkaasoo kale yahay oo mawjadaha yahay oo ay u eg tahana oo weliba mawjadaasi qababaha dhacdaa waxaa la socdaa cudurradii kale ee iyaguna saasoo kale u dhici jiray influensaha lahaa ee duriga lahaa ayaa la socda markaa culays dheeraada ayayna saaraysaa marka waxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay hadday taasiba jirto hadday rajadaasiba dhamowdo waxaynu u baahannahay waqti baynu haysannaa markaa waqti bay nayar siinaysaa waqtigaa wixii naga dhiman iminka wixii caafimaad dhaqaale naga dhiman wixii baaritaan ee naga dhiman inaynu usii diyaargarowno inaan imika seexano inaan oran wayna dhaafay mawjadii hore wayna dhaaftee aynu runtii usii diyaargarowno aynu jaaniska ka faa'iidsano oo taa dambe ee dhici karta aynu waxyaabahan aynu imika wadnoo dhan aynu sii xoojino aynaan imika ka tegin oo aan isdhigan baa muhiima mawjadaasina way u egtahay dhacayso waabay imika sii sheegayaanba culammadii saynisku way sii sheegayaanba mawjadaas inay imanayso meel walba imanayso waxaan doonaya su-aal gaara ku wediya doctor axmedsen markaad eegto dad badan baa imika meetan waxay odhanayaan geed kulka oo dhan geedaha kulul oo dhan muxuu ahaaye basalle muxuu ahaaye sinjibiille xabaasuudle yaabahaas oo dhan ha la urursado mararka qaarkood ha la isticmaalo horta intaas way wanaagsan yihiin dadku marka waa laba wax baa dhacahoo marka laydhaa qof waxaasaan ku dawoobay oo wixiina aanay si cilmiyeysan loo baarin ma aha dawo dhaba oo looran karo dawada ha la qaato ma aha laakiin dee taarikh bay leeyihiin dadku taarikhda ay leeyihin waxbay soo arkaan waxaa soo arkayna kolley wuxuu baa ka jira marka waxyaabaha dabiiciga oo dhan way way fiican yihiin wax maanacayaana ma jiro kalsoonida lagu qabaa way way iska adkaanaysaa ilaa dee la buruufgareeyo oo la cilmiyeeyo oo saani loo baaro laakiin taarikh ahaan baynu arknay uumiga waynu aragnay hadi goor marka qofku durku dhaco wax biyo kulbaa lagu umiyaa biyaha kule la cabaa waa saasoo kale weeyaan liinta iyo xabaasuudda iyo toonta iyo waxaasoo dhanna waa la sheegaa in badan baa la sheegay taarikhiyayna wanaagsan yihiin kolley wuxuu baa ka jira laakiin dee dawo iminka aynu oranayno cudurkan waxaynu kaga baxaynaa uun markaynu tallaal u helno xataa dawadu dawadu ma aha ta ugu wanaagsan tallaalka ah marka tallaal markaynu u helno umbaa cudurkan laga baxaya oo inaga yaraanaya adduunkana ka dhammaan kala ah waay waad mahadsantahay doctor sheekh dalmar waxaan doonayaa su-aal si gaara culimada oo la xidhiidha doorka culim maadaama dadkeennu matalan haddii iminka dadka culimmadu ay la hadasho way uga duwan tahay doorkoodii soo ma muuqdo inay looga baahanya inay inta ka badiyaan ama ay qaataan waa runtaa khadar culimo iyo dhakhaatiir iyo dawlad iyo dadweyne cid walba qof aan kaalintiisa loo baahnayna ma jirto culimmadu iyaga marka mas-uuliyad gooniya ayaa saaran damiirkii dadka ayaa iyaga u furan ay la hadlayaan marka taa mas-uuliyadda inaanay gabin ee ay weliba yani iyagu hormuud ka noqdaan wacyigelinta inaanay sugin culimmadu in loogu yimaado magaranaysaa masaajidada iyo magaranaysaa dhulka ay fadhiyaan ee iyagu ay dadkii usoo tallaabaan inay dadkii dhexgalaan inay dhakhtarada la hadlaan in ay dhaqaalayahanka la hadlaan in ay dadka yani ka mid noqdaan fikirka ama yani magaranaysaa talada guud ee caamka ah dhadhan gooniya ayay markaa yeelanaysaa way inoo wanaagsan tahay waanaan jeclaan lahaa runtii inaan arko culimmadii caafimaadka iyo culimmadii fiqiga iyo axkaamta oo meel wada fadhiya halkaa dadka kala wada hadlaya aad iyo aad baan u jeclaan lahaa waanaan sugayaa insha allah waan imanaysa waad maadsantahay waa hagaag in yar aan idin yaraha kiyo idinkoo raalliga ah waxaan jeclay dhegaystayaasha dad badan baa isweydiinaya marka la eega somalilan maxaa guddidan heer qaran iyo guud ahaan xukuumaddaba soo gaadhay deeq dhaqaale iyo kaalmo caafimaad oo qalab ama agab kala duwan ee loo isticmaalayo coronavirus wasiirka ayaan su-aashan lafteeda weydiiyey wasiir cumar cali cabdilaahi
markaan ku horeeyo agabka turkiga oo hay-addiisan tika ay nagu deeqday qalabka lagu nadiifiyo cisbitaalada oo afar boqol iyo soddon muxuu ahaa kartoona oonu kala wareegnay wasaaradda gudaheega waxaa jiray falaay dubay waxay keeneen qalab isna tiro wanaagsana oo inta badan qalabkan ay xidhanayaan shaqaalaha caafimaadku waxaa kale oo noo keenay imaaraadka oo isna tiro wanaagsan oo qalabka caafimaadka weliba u badanuun qalabkan aynu kaga hortegayno ama shaqaaluhu xidhanayo ama afka ha ku xidho ama gacmaha ku xidho ama marka kays la arko hawada jirkiisaba kii uu ku qarinayay agab noocaasanu ka helay imaaraadka w h o waxaanu ka helnay mashiinkii lagu baarayey fayraska mashiinkii waa la rakibay waxaa kaloo inoo keeneen laba qof oo khubaro ah imiga waxay qiimaynta dhammaystireen sida loogu howlgelayo sheebaarka waxaanu filaynaa in maalmaha soo socdana tijaabadii ugu horreysay la galo oo macnaheedu noqonaysa inaynu awood u yeelan karno inaynu baaritaano ballaadhan aynu samayno inagoon u baahan inaynu dibadda u dirno si loo soo xaqiijiyo waxaa kaloo aan u mahadnaqaynaa oo qalab uu fiican keenay aada iyo aad u wanaagsan mulkiilaha wel remid xawaaladda oo ismaaciil doctor ismaaciil oo isna qayb ahaan qaybtii horreysana soo gaadhay inta kalena ay iman doonto isna aad iyo aad baanu dhammaantood cid walba ugu mahadnaqaynaa oo gacan ka geysata waxaa kaloo imiga imanaya oo qayb ahaanna magaalada berbera la keenay qalab ay d b weld la keentay berbera wax yara ugu talagaleen way keeneen oo gobol ahaan maadaama uu yahay dee halkii kambanigu ka howlgelayay dhowaan bayna soo gaari doonaan oo uu ku jiro shaybaarkii dhaqsaha ahaa oo shan kun oo xaba ah kaalmo dhaqaale ilaa imiga may waxaa lagu howlgelayo oo dhan waa waxa weeye waxaa laga bixiyaa muxuu ahaa khasnada dowladdu ma laga bixiya xukuumaddaa bixisa waataad maqlaysaan badaynu madaxweynuhu ku dhawaaqay saddex milyan laakiin waxaa jira qorshe qaran oo aanu samaynay oo laba qaybooda qayb waxa weeye maxaa loo baahan yahay dhaqaale in si loo ay ku howlgasho wasaaradda caafimaadka iyo howlaha caafimaadka qorshaha waanu qornay waa shan iyo toban milyan oo dollar dhammaan waxaan u dirnay daneeyayaasha ama ha noqdaan ururo ama ha noqdaan wadamo ama ha noqdaan hay-ado qorshe looba isna jira oo ah qorshaha guud ee saameynta xanuunka uu kuleeyahay miisaaniyadda qaranka saameynta uu kuleeyahay dakhliga qofka saameynta uu kuleeyahay ganacsiga kaasna imiga waa la sameeyey su-aasha kale aan wasiirka weydiinaya waxa weeyaan marka la eego imaatinka diyaaradda ethiopian airline ee hargeysa dad badan baa isweydiinaya waa maxay sababta diyaaradaasi aada u joojin weydeen diyaradduna waad ogta somalilan inagu diyaarado aynu leenahay oanu joojinay ma jirto adduunyadu diyaaradooga joojiyeen diyaaradda keliya aynu imiga u isticmaalayno waxa agab la keenaya imiga ka hadlaya ama ha noqdaan agab caafimaad ama gargaar kaleba ha noqotay meesha lasoo marinaya waa diyaaraddaas imiga waxaa jira wadamo badan oo ethiopian airlinetu ay tagto oo dadkeenu ay joogaan oo imiga laga wado abaabul oo la doonayo in dadkeena ama lasoo caawiyo agab lagu soo caawiyo ama si kale loo soo caawiyo haddii markaa la dhaa diyarada hala joojiyo dee waxaanu qiimeynayna waxaynu uga baahannahay iyo dhibaatada ka imanaysa iminkana waad ogtay walaalo tiro badan ma soo raacdo waa sideed qof lix qof intaana waxaanu gelinaa karantiin waanu gacantaan ku haynaa xaaladda cafadba la soconnaa dee markaanu hubinno qofku intaanu bixin laba jeer baanu ka qaadnaa muxuu ahaa shaybaan markaan hubinno inuu caafimaad qabo waanu sii daynaa haddii kalena soo baxdo inuu qofkaasi dee uu uu xanuunka qabana oo la daweeyey halkaasaa xaaladiisa kula socdo marka waxa weeye mar walba waxaa la qiimeynayaa dee culayska arrintaasi ay yeelanaysa go-aanka markaad qaadato iyo iyo danta iyo faaidada nagu jirto aynu eegeynaa oo dee go-aanku maahun dadka waxa laga waxa u muuqdan diyaarad socota laakiin waxyaabahay inoogu fadhido ayaa ka muhiimsan imiga waqtigan aan joogno dhibaatada aanu suuraysan karno
hagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxaa ahaa wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi aan ku soo noqdo martida ila fadhida jecla inaan dhaqaalayahan ibraahim siiyo markay dadku dhaqaalaha maqlaan dadka lacag ba qaar u sawiraan laakiin markaynu imika xoogaalnimadeenna eegno dad badanba waxay u baahan yihiin wixii ay cuni lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen ama ha loo iibiyo ama deeqa ha loogu raadiyo bal siday ugu kala muhiimsan tahay adigoo talada hadhowna u iman doona maxaad odhan lahayd
horta sooyaalka dhaqaalaha somalilan markaanu eegno bangiga adduunku warbixin buu soo saaray labadii kun iyo afariyo tobankii warbixintaasoo xusaysay heerka saboolnimadu wadanka ay taagantay marka waxay xuseen meelaha magaalooyinka waaweyn sida gobolka maroodijeexoo kale boqolkiiba sagaal iyo labaatan in xadiga saboolnimadu uu yahay oo ah boqolkii qof meel socdaba sagaal iyo labaatan ayaan awoodi karayn inay maareeyaan qutaldaruurigii dhuunigii saddexdii waqti quraacdii qadadii cashadii meelaha migana bankigu xusay in xadiga saboolnimadu boqolkiiba sideed iyo soddon ay tahay markaynu u nimaadno dhaqaalaha somalilan aynu lafagurno waxaynu odhan karnaa dhaqaalaha somalilan waana siduu yahay waa dhaqaale horta bulshada ku xidhan oo maaha state economy dhaqaale yacni dowladeed oo dowladaadagi ay gacanta ku hayso laakiin waa dhaqaale xagga bulshada ka imanaya boqolkiiba wax soo saar xagga wax soo saarkiisa boqolkiiba sagaashan uu ka imanaya marka qoysaska nugulka u ah marka dhaqaaluhu kakanaado ee maantoo kale ah oo runtii aan odhan karna waa bakayla qalad maadaama ay yaraatay kaalmadii dibadda ka imanaysay iyo lacagii qurbajoog ay soo dirayeen iyo wixii waddanka gudihiisa laga helayaba maantoo kale waxaa mudan in aad looga warhayo qoysaska danyarta ah oo aynu odhan karno qiimaynta inagoo ka faa'iidaysanayna aynu xusnay warbixinta boqolkiiba sagaashan qaranku waa danyar boqolkii qoysba sagaashan qoys ayaa danyara boqolkiiba toban baa la odhan karaa waa dad noloshoodu dhexdhexaad ay tahay marka dadka u nuguli waa dadka qoysaska ee saboolka weliba waxaa ka sii nugul qoysaska naafada ah oo iyaguna runtii gurmad u baahan marka maantoo kale waxaa lagaga bixi karaa iskarabaysi dhaqaaleed inan dhaqaalaha samafalka loo yimaado oo dadhalkaadaan su-aal adoo soo koobay haddaan su-aalkaa weydiiyo dad badan baa le ma dhaqaalo la'a somalilan dadka ku nooli marka loo eego haynta lacageed ama adduun laakiin qorshe la'aan iyo iska warhayn la'aan baa qayb ka ah oo waxaa laga yaabaa qoys inuu daadinayo cuntadii saddexda jeelba qoyska ku xigaana aanu dab saaranin taa maxaad bal halkaa waa runa way jirtaa oo dee marka runtii la eego waddanka ganacsiga ka hirgalay iyo nolosha dadka waa la odhan karaa qaranku waa dad wax haysta dee nabadaana ilaahayna siiyeyba ayaa waxaweye sababu ah laakiin marka dee il dhaqaaleed lagu eego oo qofka caadiga iyo qofka dhaqaaliyahanka aad bay u kala duwanta oo iminka waxaa bangiga adduunku beri dhaweedu xusay in kala fogaansho dakhli uu jiro dabaqadda hoose iyo dabaqadda sare dhaqaalahana had iyo goor waxaa gacanta ku haya oo haga middle classka dabaqadda dhexe marka innaga waxaa naga maqan dabaqadii dhexe marka waa dabaqad aad u hoosaysa iyo dabaqad aad u sarraysa oo dabaqadda tiradoodu aad u koobanta
taladii baynu u iman doonaa laakiin aan dhaqaalayahan ibraahim siiyo
waxaan soo jeedin lahaa runtii talabixin ahaan xagga dhaqaalaha in maanta loo bedelo dhaqaalaha qaranka dhaqaalaha samafalka oo dee diinteennu bayna farayso sheekh dalmar runtii uu ka hadli doono in cid kasta oo cunto dheeraada haysata cidda aan haysan ay gacan u fidiso in gacmaha la ysqabsado in layska warhayo in dadku waxa weeye tol iyo xidid baa leeyi labadaasunbaa lagu xidhiidha in tol ahaan iyo xidid ahaan layska warhayo islamarkaana layskaashado oo saxna qura wax lagu wada cuno garbahana laysqabsado waxaa kaloo dowladda u soo jeedin lahaa dowladdu in ay gurmad samayso sanduuqa abaabul loo abaabulo runtii in qof kastaaba intuu karayo qadarka uu awoodi karayo xataa shicibku a ka qayb qaataan sanduuqaasna loogu magac daro sanduuqa badbaadada dhaqaalaha danyarta somalilan iyo kahortagga saamaynta taban ee caabuqa covid nteen aad baad umahadsan tahay ibraahim siciid yuusuf dhaqaalayahan aad baad umahadsantahay sheekh dalmar taladii guud cid kastoo ina dhegaysanaysaa runtii dee xagga nolosha waxaa la yidhi rag maxaa isku daro waa halkaasaa dhifan guri taa waxaa aad uga hadlay ninkii dee uu ahaa ma garanaysa khabiirka sida laysu kaalmaynayo sida dhaqaalaha loo maaraynayo iyo ereyga aan aad ugu diirsaday oo ah dhaqaalihii in loo bedelo dhaqaale samafal ereygaas inuu jiro anigu markii hore waaba iga maqnay dhaqaale dhaabadiisa uu ku fadhiya ay tahay samafal waa halkaasun samafalkaas oo diintiina ina farayso dabcan waa yani xadiid saxiixa man kaana cindahu fadlu dahrin falyacud bihi calaa man laa dahra lahu man kaana cindahu fadlu wahaakada ninkii wax dheeraada oo baahidiisa markuu yani ay u meel marto wax dheeraadka ah haya dheeraadka ha u gudbiya ka aan waxbaba hayn kii aan cunto hayn ninka cuntada hayow markaad daleegto yani intii dheeraadkaa ah u gudbo walaalkaaga aan hayn kii gaadiid hayow oo uu kugu filanya inta dheeraadkaa ka aan gaadiidka haysan sii ama ku taageer kii yani haye maxaanku dhahday wax la cabo haddaan biyo oo kale ninka biyo ku filan yihiin inta dheeraadka hasi dadkeennuna yani taa way ku wanaagsan yihiin oo iminka maalan masjid halkaas oo aan jimcaha ku tukanayey dee imaamkii wuu kacay dadkii waxhayey ee masaajidka ku tukanayay wuxuu ka dhammeeyey ramadaan baa inoo imanaysee intaasoo qoys baan hayn eh yaa kafaalo qaadaya toban ninbaa qaatay ragga qaar baa labaatan qaadanayey qaar baa shan qaadanayay waa taasoo sii baahda waxaa igu maqaalaa yani waqtiya aanan ima jirno hargeysa qoladan wanaag faridda iyo xumaan reebiddu in ay ku dareen howlaha ay hayaan in lasoo xaafad waliba ay soo tira koobto oo dadka aan dabka wax saarayn dabeedna halkooda loogu geeyo tii sbiritka ama ruuxa caynkaasa inuu maanta la labanlaabo oo la saddexlaabo oo la tobanlaabo oo ay noqoto maaragtay wax inoo joogto ah
aad baad mahadsantahay sheekh dalmar gebagabada aad baad mahadsan tahay waxaan siinayaa ereyga gunaanadka oo muhiima dhakhtar axmed xuseen ciise dictore n afkii luuqadii dhakhtarka markaa dadka ku dhegaysanaya kula hadasha ee afka soomaaliga ku hadla xanuunkan inay yaqiinsadaan naftiisana qof kasta uu badbaadadeeda ka taliyaanoo naf kaleba xil iska saareen
bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa jira cuduro dadka qofka biniaadmiga ah ama waxyeelo aan isaga ku xidhnayn ku timaada la garanaysa ugu timid oo qofkii ku dhacda iyo waxyeelooyin aad iska ilaalin karto adiga kugu xidhan in badan adiga kugu xidhan tahay cudurkan waxaynu ka dhareegsannahay inuu yahay cudur innaga inagu xidhan iska cabintiisii iska ilaalintiisii waynu garanaysaa loo kala qaado waynu ognahay qofkay ku xidhantahay wuxuu sameeyo meeluhuu tago cidduu la macaamilo iyo qofkay ku xidhantay si isagu isu ilaaliyo iyo inuu raaco talooyinkaasi bahda caafimaadku ay siinayso aynu ognahay marka cudurkan waa noocaas weeye waa nooc aynu iska caabin karno xukumad ahaan tallaabooyin ka qaadi karno aynu ummaddii ku badbaadin karayno qof waloo innaga inaga midin ah uu isagu iska ilaalin karo maaha wax iskaga dhacaya maaha sida cudurada qaar kaloo kale qofkii dhiigkar buu qaadi karaa lamana garan karo wuxuu dhiigkar ka qaaday iyo siduu qaaday lakiinse cudurkan waynu ognahay wuxuu qofkii sameeyey ama nadaafad ha haato ama dad badan la tacaamule ha haato ama isagoon u dheglugnaan awaameertii lasoo loo sheegay ha haato talooyinkii la bixiya ha haato marka cudur aynu iska difaaci karno waynu iska ilaalin karnaa cudurkan qof waloo inaga midina markuu isagu iska ilaaliyo inta kale uu ka ilaalinaya marka waxay had iyo goor imka bahda caafimaadku yidhaahaan waxa cudurkan aad iska soo qaadaa qof walba waxaad iska soo qaadaa inaad duri qabto wixii aad duriga iska ilaalin jirtayna samee caruurtaada waad ka ilaalin kartaa duriga markaad duriga qabto qufcaga waad kala fogaan kartaa nadaafadda waad barin kartaa marka qof walba adoon qabinba oon ilaahayba kuu keenin haddana u dhaqan sidoo kale marka cudurkan waa mid aynu iska ilaalin karayno inagu iska ilaalin karayno ma aha mid aynaan garanayso inoogu dhacayo marka taladu waxa weeyaan inaynu cudurkan ka hortag buu leeyey ka dabategiisu wuu inagu adag yahay dawooyin uma hayno imkaaniyaad caafimaad oo aynu qofkii ku daryeelno ma hayno marka inaynu siaynu isaga difaaci karaynaba aynu u joojin karnaba u joojino intaanu qofkii biniadmaha ku dhicin barnaamijka gabagabadiisa ayaynu soo gaarnay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin martida ka qaybgalaysay barnaamijka oo ugu horreeya dhigtar axmed xuseen ciise waa dhaktar ku nool magaalada hargeysa sidoo kale maxamuud sheekh axmed dalmar suxufi ruugcadaaya islamarkaana aqoon durugsan u leh arrimaha diinta islaamka waxaa sidoo kale barnaamijka martiigu ahaa oo ka qaybgelayey ibraahim siciid yuusuf oo barasare ka jaamacadda hargeysa islamarkaana ka dhiga maadada dhaqaalaha waxaa sidoo kale barnaamijku intii uu socday a ku maqasheen codkiisa oo dhowr su-aalaadaanu ku weydiinay wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi barnaamijka inta ayaan kusoo gabagabaynaya anigoo khadar maxamed cakulla ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas dhegaystayaal ramadaan wanaagsan mar kale nabadgelyo